waxyaabahan ku faydaysado codkay jeekantasaana ku gudbi dhalinyar oo ku dhiidi mayleera dacdadii runtii foolo xumaayti oo had iyo jeexa kana nagadaasa deegaanadaas buntland naskeero runtii walan eed eed mayleeray anku xumaa barlamad mar saddexdeed eedan anku xumaa guddoomiyihii guud oo magaashii leerow maxamed guudle xusein ahna waa malaaga guud ee digili mirifle deegaanada puntland iyo malaa ku-xigeenka maxamed axmed tobas lamaadiyo oo ahaayeen lama shaqsarun ahaanteen eed iyo darankasow oo runtii mayleeray had iyo jeeran dhaqdhaqaaqow xuquuqda guud ee digili mirifla had iyo jeeran teegan ummadaasay oo meelo ka dhibaataysan ama maalayaniga la hiro oo had iyo jeer iyo u doodayaan runtii arrintaasay runtii waa walana shaqsi ahaantayda maamulka puntland waa maamul soomaaliyeed waa meelo wala ku nool ummad soomaaliyeeda ku nool bulshadii guud ee soomaaliya meelo ku nool runtii puntland run ahaantii iyadna mahadnaqaana laakiin may leedahay shaqsiga oo qalad ka galo dambiilaha waa walkasi jidaley laakiin dadkii mas-uuliyiintii oo dambiga la hayna oo xuquuqdii masaakiinta sun doodayaan had iyo jeer suryaanin imaanan inta mayleerayo oo dambe la hayna laqooda xabsiga lataxaaba oo haddana laka tilmaamo dambiile runtii dambiila mal ero kore dambiile wali leeray sharciyan anshaxiya marka la fiiriye qofka mayleeray marka dembe laka araga dembe laka qodaba oo mayleeray maxkamad iyo xukunta qofkaas dambiile leere ilaa laakiin qofka dambeshii laha ku saaro ama maxkamad laku jeeyo qofkaad eedaysanaya laka tilmaamee runtii lamadu malag runtii mayleeray mal eedaysanana maka tilmaamo dambiilana maka tilmaamo iyo ondarjibaadso shaqo iyo gudadaayan yaa may run ahaantii luqubadii yoona mayleeray iyo dimbaranka hayn xabsiga la dhigi waayahay marba haddii guddoomiyihii ganacsatada anta badan ku jeedaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya usa habsiga dhikan qaar ku tirsan ciidamada maamulka puntland waysin sheegay sababta rasmiga ama ujeedada ku dambeysay hirooga kiisha
eed eed eed eed waa marlan daba ka nage dabcan haddayna sheeg haddana ka nage lamaadiyo waliyo dambiyo leeyin malle runtii dadtaana eed iyo danan ka soo lamada kun tomiyo sadiidii waagii cabdiweli cali gaas oo xilko ku guulaysadii unoo may leedahay dhowr qof oo dacda ku dhawaad ilaa tuman qof tuman shaqsi uleelayaa boosaasa ku bani garow iyo cabdiweli cali gaas kula kulamni runtii ulijeedkeena safarkeena walkeena mahayna ummadaas digila meresla oo ka dhibaataysan may leedahay gobolada iyo duulooyinka kala duwan ee maamulka puntland ka dhibaataysan iyo qaarsho ka hiran xabsiyada iyo dimban lahayna iyo dadka qaar xitaa la sameeya alian kaar kaar leerow oo runtii oo inka qalana qof shaksi soomaaliyeed oo may leedahay inka qalan alian kaarka walina ka talagalay kaar oo may leedahay nishishig ama nin ajnabi ah wadanka si ku roogo lanka talagalay dacabta ummadii lambooyi unoo cabashaeena oo may leedahay maamulkaas oo markaas cusub oo oo may leedahay ninkaan leerow cabdeeli calagaas ku guulaysid isaguna may leedahay jaga lanku xilo fadiy jagadaasna lamada maama lamada bulshadood lamada qoomiyadoodna dalanka jarta digili meresla iyo may leedahay deegaanada puntland bulshooyinta ka dhaqanyeena dalanka jarta meelabadashaqayn wanaagsan may leedahay meelaha dhalata dartiyarta wargaroonka seeni cabdil cali gaasna run ahaantii wali kamaanaaytaayetusa may leedahay xilkusahaay runtii dadka ku jeeda deegaanada koonfur galbeed bulshada ku jeeda deegaanada koonfur galbeed walow iyo dhibaato la kulmaay laakiin dhibkaasna waa dib dhibkooda lahaay laakiin warka madaxweyne hadeergeli xilkursi ku guulaysaday waladaaragaasa dhibaatadii waagii faroole madaxweyne wadanka sukahaay dhibaatadii teeganaaytintaadibxanmagatiya ka aalasa iwana maamulkaano may leedahay buntland waa maamulkaano runtii mayl waa deegaan soomaaliyeedu dad walaaleena oo bulsho may leedahay walaale isku dhaqan isku diin isku wadan isku luqodoodyeena dad may leedahay geeka may leedahay iyo dhexdiyo intiyo isfaquuqan ama iyo dhexdiyo mayl isdilaa hor runtii arrintaasna may leedahay dadka shaksiyaadka ka dambeeya weli ka tilmaamo kore waa shaksiyaad ummad iska horsheeno iyo ka tilmaamo kor talamaad wali anigdeka may leedahay fursadan warsaanan kuku faa'iidaysaday horta qofka binaadinka inta may leedahay jirdil linjaysada ama may leedahay xiniyo intaba kortuma ama may leedahay xooleshii la baaba ama qof demban la hayna may leedahay inta dambiilada kuweena ama shaksi shaksi kale damiinado oo aan leh oo naftiisu la qabado xabsiga la dhiga run ahaantii arrintaasna waa arrin may leedahay eediyatan foolxumo binaadinimada xitaa noqonta diiniyanna run ahaantii may leedahay run ahaantii wanaagsanna mee waayahay marba haddii guddoomiyihii ganacsatada shacabka ku jeeda deegaanada koonfur galbeed oo inta badan iyo rogan deegaanada puntland la xiriirtana ganacsatada meelo rogan wala ku dambeeya hirowka guddoomiyahaasay
dabcan ha ha waayo waa dad iska hirayin weeye dhammaantii guddoomiyii naftiis waa lanweeri cuqaashii culamaa udiinkii deegaanada maydhera ka dhaqan magaalada boosaaso ka dhaqan run ahaantii arrintaasiyo naftigeediidan cambaarayaan dhammaan samadoonadii iyo ogaadshadii reer puntland gaar ahaan ee magaalada boosaaso ee ka dhaqan arrintaasi runtii intiida cambaarayeen ilaa hadda laakiin insha allah waa wadhan wala rajeeyi doone guddoomiyahay ku-xigeenkiisa iyo may leeraay wanaagsan oo may leera war dhibaato qobnantiyo la hadeyn dooniyo horta garaji weynna waaya marka waayahay marba haddii iyo iyo xabsiga kiyaala magaalada boosaaso iyo kiirinyinga muddada iyo hirinyiga meeqa maalmood
run ahaantii toobaas horta muddo hirinyi laakiin malaaga guud maxamed guud xuseen run ahaantii amiin bilo labaatan shan haaytiyaal hortii la hiri sabatadan hirina war kale malan hirna usoo meelo may leeraay shaksiyaad oo may leeraay digala meriflo meelo ka hiri usoo undoodow oo qayb kumida shaqadiis usahaaytii usoo gududow waajibaadka shaqo usoo gududow umadiina may leeraay meelaha ku damiinadow yaa runtii wali may leeraay laha sheegay hadal runtii may leeraay oo xita laga hamini korna wasiira dawlihii iyo taliyi meelaha sidii inta may leeraay wasiira dawlaha la xiriiri oo taliyaha la xiriiri islamarkiiba ninkaasay hal qowday hal hiroy leerisu dimban lahayna run ahaantii qofka inta la hira muxun shaqdigan walajeeru runtii may leeraay madguud le shaqsoo qaliyadiidan kasoo waa nin horumar ka jeer
waayahay marka ada ahaanta weliba taa qofanto badan deegaanadaasay puntland ku noolaya dhaqanshon ciidan kasow marka ganacsatada ku jeedaan deegaanada koonfur galbeed oo rogan puntland ida dhibaatoon kula kulmaya markilan fiiriya maamulka marka waxyaabaha inta badan oo shacabka reer koonfur galbeed markilan fiiriya deegaanada puntland iyo inta badan iyo faquqayan may kumid ah
waa su-aal dabcan meelayaalo eedeed muhiiman ah su-aalo jawaabtii aan naga doon insha allah laakiin weligeekan meelan ku baahana maamulka koonfur galbeed runtii door shoontiiyo ku qaabadan iyo muhiime waayo geeka maamul maamul yaa la xiriiri karo wana shaksiyaadyeena hadalkaas yeelena dhiirigelintiyan lena laakiin maamulkeena oo ahay koonfur galbeed use madaxweynehayey lafti garayn run ahaantii wali aan ciidii dagaamiysana maamulkii arrintaasantiyo ku gaabayeen arrintaasay waana kaamay leeraay eedeedan ku gaabiyeen tala maanta markaan difaanagaba markaan eedan fiiridana wali kale meelun ku codsaday dhammaan bulshada ha ku jeeda reer koonfur galbeed intii run ahaantii deegaanada dibhan ka nagadaan oo may leeraay deegaanshayda oo aaminaan oo runtii deegaanshayo camiradaan deegaansha horumarka ku socdantiyo ka qayb qaadadaan yaa runtii horta taasna ka dhiirigeliyeed طبعا أصاب السؤالات كانت تبقى كنجبة غلطاو بارك مرسل يدي أنا بس قماراي طمعانتي وإيدي إذا انكسر ميلا راي مركز السير إذا أو مركز مركز السير إذا مربوط اسقو بلاصة لكن ميلا راي قفشنا وليل الصلاة انت ميلا راي عنصريات ديو يستقو قتال انت الله أرنو سياسيات انت لنكرهنا وهي بلشم ساكنة وميلة تقنع صلاة تشقي صلاة may leeraay ganacsi meeliyan roogta inta may leera arrimo siyaasadeed lantaquuqa ama arrimo siyaasadeed oo may leeraay lantakoora run ahaantii arrintaasi waa arrin may leeraay laku faylayo run gobolka maylera maamulkeena oo maylera puntland waa maamulka soomaaliyeedu ummada soomaaliyeed iyo maamulangeeyi runtii eedeeda amba waayn waan ammaanaan ahayna laakiin waa in baahanaa bulshadaas isku si intii oo la dhaqanta waayo markaad fiideedana maylera qoomiyadda labaad ee degta gobolada ama maylera maamulka puntland wali nagatay qoomiyadda labaad digile mirfiya nagadeen runtii deeqoo kale wali mudlaayeen intiioo maydheere wasiir iyo xilwaano meelada ku sii maadaamayo nagadeen maydheere qoomiyadii lamaad ee walaa tuulo walaa degmo walaa walaa maydheeraay maamulka oo maydheeraay jubbaland maamulkan ee puntland gobol kumid ee tuulo kumid ee olonku aragaan ama maydheeraay digilan xusuunku noolayn eedeedan yarta runtii cabdirashiidow gabagabadii horta walinka baaqay may leedahay bulshada koonfur galbeed walinka baaqay digil meresla walinka baaqay oo ku nool deegaanadaas intii wadasha dibanka nagadaan wadankii show may leedahay horumarka ku socdayo may leedahay qeybun ku nagadaan yoona ma wadankii shayga oo aaminaan waayo qofkaas may leedahay deegaanshiiya dadkii deegaanshiiya may leedahay runtii in baahan taas horta may leedahay shacabweynaha